dadka ay barakiciyeen roobabka iyo daadadka waxa ay labanlaabmeen toddobaad gudihiis waxayna tiradaasi korodhow oo ay gaartay lix boqol iyo afartan iyo sagaal kun oo qof waxaa kaloo daadadku ay saameeyeen in ka badan nus milyuun qof taasi oo tirada dadka ay daadadku saameeyeen gaarsiisay hal milyan iyo toddoba boqol oo kun oo qof sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan isku duwista gargaarka bani'aadminnimada waxay qaramada midoobe sheegtay in cudurrada ka dhasha biyo aan nadiifta ahayn sida shubanka iyo daacuunka ay cabsidoodu sii kordhayso waxaa gargaar nafbadbaadin ah loo sameeyey dad gaaraya toddoba boqol iyo afartan iyo saddex kun oo qof mid ka mid a saraakiisha qaramada midoobe waxa uu galka baarista u sheegay in ka hortegis la sameeyey iyo dayactirka derbiyada biyuhu soo jabsadeen ay oggolaatay in boqolkiiba sagaashan dadka laga daadgureeyey magaalada banadweyne waxaa qaramada midoobe ay sheegtay in biyaha ka yimid etoobiya ka sokow ay cimilada elniino iyo xaaladaha badweynta hindiya ay keeneen roobab badan oo biyo dhigay gobolka kenya etoobiya iyo soomaaliya ayaa ka mid ah waddamada ay sida weyn u saameeyeen roobabka elniinyo waxay sheegeen hay-adaha gargaarku in dhulka xeebtae kenya uu biyo qariyey waxaa kaloo la mid ah gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya gaar ahaan dhulka ku teedsan dooxada shabeelle hay-adda maaraynta masiibooyinka ee soomaaliya waxay sheegtay dhinaceeda in buundooyinka baar dheere iyo boordhuuba ay dumeen iyo in daadadku ay saameeyeen dad tiradoodu ay ku dhowdahay hal milyan iyo afar boqol oo kun oo qof halka dadka barakacayna ay dhan yihiin lix boqol iyo siddeetan iyo toddoba kun oo qof dad ka badan soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada dunida ee sida weyn ay u saamaysay isbeddelka cimilada inkastoo aanay jirin door ay soomaalidu ku leedahay isbeddelka cimilada iyo diqowga hawada sii kululaanaya waxaa dalka isaga soo dabanoqnoqday abaaro fatahaado iyo barakac iyo masiibooyin galaaftay nolosha dad badan haatan waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyey mar kale gobollo ka mid ah dalka ku dhuftay roobab xooggan iyo daadad kuwaasi oo ay sababtay cimilada elniino sida ay sheegeen hay-adaha gargaarku waxaana ku dhintay tobannaan qof waxaana ku barakacay boqolaal kunoo qof waxaana ku burburay hanti badan elniino waa cimilo keenta roobab xooggan iyo fatahaado ku dhufta meelo kala duwan oo dunida ah cabdiraxmaan maxamed maxamed waa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee jubbaland waxa uu galka baarista uga warramay roobabka iyo fatahaadaha socda jubbaland laga soo bilaabo bishii sebtembar akhirkeedii ilaa hadda aan joogno waxaa ka da-aya roobab xoog badan oo ka da-ayay dhammaan degaamada jubbaland saddexda gobolba roobabkaas roobabkaasi waxaa ka dhashay fatahaad webiga jubba oo mara inta badan degmooyinka dowladda jubbaland iyo daadad roobka ka dhashay oo saameeyey degmooyin fara badan oo webiga ka durugsan sida degmada ceelwaaq afmadow dhobley badhaadhe roobabkaasi way da-ayaan ilaa hadda saameyn baaxad leh baana ka dhalatay runtii waxa weeye oo dad dhimasho iyo dul faransiyeedba iyo barakacba leh waaye marka tirakoobtii ugu dambeysay maxay muujinaysaa marka ay noqoto khasaaraha nafeed ee soo gaaray dadka iyo hantida meelaha burburay khasaaro weyn baa runtii roobabkaasi ka dhashay dhimashada ilaa hadda intaanu xaqiijinay magaalooyinka iyo meelaha aksiskeedu uu fudud yahay iyo dadka waxa weeye soo barakacay dadka ay dhimashadu ilaa labaatan qof baa jubbaland hadda ay maraysaa burburka hantiyeed guryo ee gaarayay waxa waxa weeye meeshii ugu dambeeyay ilaa soddon iyo shan kun waa labadan gobol ee jubbada hoose iyo gedo gobolka jubbada dhexe oon xaalad gaara ku jiran burbur aad u xoog badan oo baaxad leh baa iyadana ka jira barakac saameynta dadka ay saameysay ilaa shan boqol iyo toban kun oo waxaweeye qof bay saameysay dadka soo barakacay guryahoodii ka barakacay ee banaanka daadsanna ilaa laba boqol iyo soddon kun dad ilaa boqol iyo soddon kun gaadhayaan ilaa hadda ku mashquulsannahay daadgurayntoodii oo go-doonsan oo in laga soo saaro meelaha ay ku goodonsan yihiin oo la keelo meelaha ammaana ama waxaweeye ay ku waxaweeye biyaha banaanka ka ah marka aad bay saameynta u xog badantay adeer wasiirka gargaarka bani'aadminimada jubbaland cabdiraxmaan maxamed maxamed ayaan weydiiyey gurmadka ay ilaa haatan fidiyeen walaale waanu wadnaa gargaarka dadkani ilaahi baa subxaana watacaala waxaweeye mas-uuliyadana saaray inaan u gargaarno waana u taagannahay dowladda jubbaland waxay qabatay uu madaxweynuhu magacaabay guddi guddidaasoo uu madaxweyne ka guddoomiye ka yahay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowladda jubbaland mudane cabdiqaadir xaaji maxamed luga dheere guddidaasi iyo dowladda jubbaland iyo dowladda federaalka gaar ahaan hay-adda sodma iyo saaxiibada aanu wada shaqayna ee beesha caalamka wax badan baa laga qabtay waxaan ku guulaysana inaan dooba badan geyno gobolka gedow sida baardheere boordhoobo doolow iyo luuq inaan dooma geyno dadka lagu badbaadiyo dadkay soo gudbaan raashimaa la geeyey timir baa la geeyey waxaa socdaa cash transfer dadka aan waxa weeye in loo lasisgareeyo oo loo turo lacag kaasha efogir food raashin in la siiyo oo eeda ka mid yihiin w f b aan ka wada shaqaynaynay dadka in la siiyo dadka banaanka daasa in lasoo barakiciyo baca in loo geeyo way socotaa walaal arrintaasi waana baaxadda dhibaataduna waa weyn tahay laakiin waan wadnaa dadkaasi lagu gaadhsiin karo wixii gurmada la gaadhsiiyo waaye marka maxaad u sheegaysaa dadka soomaalida iyo beesha caalamka si arrintan gacan laydinka siiyo walaale waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed ugu horeyn dalka gudihiisa jooga iyo dalka dibaddiisaba maanta musiimadaa dhacday waa wax dadka soomaaliyeed ilaahi subxaana wa tacaala uu inagu imtixaanayo oo ku imtixaanayo kuwa wax haysta meelaha ammaankaa jooga biyo ayna saamaynin iyo kuwa saameeyey dadka soomaaliyeed inay isku gurmadaan dadkooda baahan ay caawiyaan dadkooda durufaysan ay caawiya u gurmadaan gaar ahaan culamada soomaaliyeed iyo ganacsatada soomaaliyeed arrintaa in loo istaagay jawaabna laga bixiyo inu dadkoonoo gurmano beesha caalamka iyo ciidaha wada shaqayno dowladda federaalka ah iyadana waxaa ka codsanaynaa maanta xaaladdu waa weyn tahay jubbaland xaalan adag oo emergency bay ku jirtaa in dadkaasi loo gurmado wixii la gaarsiin kara la gaarsiiyo isku tashi iyo dadka in la badbaadiyana aan ka wada shaqayno annaguna waa soo dhoweynaynaa cid kasta oo soomaaliyeed khaasatan jaaliyadaha oo wax ka geysan haya ama dadka caawin haya waxyaalaha noogu daran maanta dadka u baahan yihiin waa doomay dadka u baahan yihiin waxay u baahan yihiin cuntay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin dawo dadka marka waxa weye inaan isku tashano dadkeena u gurman ayaan ugu baaqaya gobollada kale ee sida weyn ay u saameeyeen roobabka iyo fatahaadaha waxaa ka mid ah maamul goboleedka koonfur galbeed wasiirka gargaarka bani'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka ee koonfur galbeed cabdinaasir cabdi caruush ayaa ii sheegay in ilaa haatan ay diiwaan geliyeen dhimashada toddobiyo toban qof
roobabkii elnini waa socdaan deegaanada koonfur galbeed waxay ka bilowdeen bishii oktoobar afarteeda ilaa hadda waa socdaan waxayna saameyn badan ku yeesheen degmooyin badan oo ka mid a deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ha noqoto gobolka baay gobolka bakool iyo gobolka shabeellada hoose deegaanada ay saameeyeen waxaa ka mid ah degmada baydhabo degmada bardaale degmada xodof afgooye degmada walaweyn degmada marka degmada kontuwaaley degmada qoryooley baraawe samlaale waajid iyo buuraha kaba degmooyinkaasna waxay ka kala tirsan yihiin saddexda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya tirada guud dadka ay saameeyeen roobabkan ilaa hadda waa shan boqol konton iyo sagaal kun shan boqol iyo konton qof oo reer koonfur galbeed ah xogtaana waxaa soo aruuriyey wasaaradda arrimaha gargaarka iyo hay-adda u n oja iyo hay-adaha ka shaqeey deegaanka waa xogta u dambeysay oon hayno oo si guud loo soo wada aruuriyey waayo bal waxaad nooga warantaa marka dadka ku dhintay guryaha ku burburay tira koobta iyo khasaaraha kale ay geysteen daadadka iyo roobka horta dhimashada ilaa hadda waa toddobiyo toban qof ayaa ku dhimatay hantida ku burburtay waxay u badan tahay degmada baydhabo waa afar kun shan boqol iyo labaatan guri guryahaas waxay isugu jiraan guryo caadi ah iyo meelaha ay dibiyadihii deganaayeen oo guryaha ay dadkaas samaysteen oo gabaadka ay ka dhiganayeen marka dadka ugu nugul waa dadka barakacayaasha saasaan karta taa dadka barakacayaasha laakiin roobka wuxuu aad ugu badan yahay magaalooyinka iyo daadad ka soo rogmanaya meelaha baadiyaha ah tirada marka dadka dhibaatada kusoo gaartay ay dibiyada iyo dadka deegaankaba waa u siman yihiin inta badan laakiin dadka aad u nugul waa dadka ay dibiyada degan cabdinaasir cabdi caruush wasiirka gargaarka bani'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka waxa uu ka waramay cabsida haatan jirta
hadda horta waxaa ugu daran oo colays wada ka taageen dhinaca biyaha biyihii iyo waxaa isdhex galay bulaacadihii dadka marka muhiimadda gaarka hadda waxaa siinaya biyo nadiif ah cuntadaa kusoo xigto cudurradina waa bilaabanayaan oo cuduradii shugan biyoodka ha noqoto ama cudurka malaariyada oo biyahaas keenayaan malaaria badan inay ka dhalata kanaaca badan ilaa hadda gurmadyo waa la sameeyey gurmadka aad u yaryahay hay-adaha carabta sida king salman foundation hay-ada turkiya waa noo soo gurmadeen laakiin dadka ilaa hadda wax la gaarsiiye baahida baahida ayaa aad aad u badan anaga dowlad ahaan waxaan sameynay lacagaa iska aroorinay wasaaradaha shaqaalaha waxaan noo suuragay saddex boqol oo qoysina wax siino raashin siino degmada baydhabo haddana lacagaan aroorinaynaa waxaa la furay account ilaa hadda dowladda dhexe lacag nagama soo gaarin laakiin anaga lacagaan aroorinay insha allah sabtiga noo soo gabagaboobay kadibna waxaan jecel lahaa degmooyinka inaan wax gaarsiino laakiin sanadkan gurmadka aada u miiraya sidii saddex sanadihii hore looga bartay maaha ha noqoto dhinaca soomaalida ama ha noqoto dhinaca hay-adaha caalamiga labadaba aada u miiraya sanadkan waa garta marka roobabku intee bay sii soconayaan daadadku hadda heerkooda halkeebuu taagan yahay maxaad saadaalinaysaa ama filanaysaan maalmaha iyo toddobaadyada soo socda
walaa roobabku waa sii soconayaan ilaa bishan ilaa bisha december xogaha qaarkood waxay leeyihiin ilaa january bilowgiisa taas raaja walwal badan ay leedahay walwalada hadda u muhiimsan oo qabna waxaa kamid ah arrinta webiga shabeelle oo haddii uu fatahaadii si xoog lagu fataho inuu saameyn badan ku yeelan gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada afgooye walaweyn afgooye owdheegle qoryooley kuntuwaare sabalaale dhulkaas oo dhan inuu aad saameyn badan oo ku yeelan doono roobabka mar hadday sii socdaan colaysku waa sii badanaa taasoo raacta walwal badan ay leedahay sanadkan markii hore qiyaasihii iyo dadaaladii la sameynayey iyo xogihii la aruurinayey marka hore waxaa aad waxaa la aaminsanaay roobabka saameyntooda inay ku badan doonto gobollada iyo webiyada maraan shabeelle iyo webiga jubba laakiin hadda sida muuqata magaalooyinka iyo webiyaasha aan marin ayaa culaysya badan ay soo gaareen marka dadaal badan waa jiraa laakiin gurmadka iyo wax dadka gaar aad yoonayeen marka daadka baydhabo si u dhan yahay waa roob kor ka soo daayay
roobka kor ka soo daayay iyo biyo daadada oo ka imaaday deegaanada nagu xeeran laakiin roob aad u xoog badanaa magaalada baydhabo ka daayay dhexdii isbuuca la soo dhaafay taasoo saamaysay ugu yaraan boqolkiiba toddobaatan magaalada guryaheeda biyaa galay ruaanta saameyn aad iyo aad u xoog badan ayuu magaalada ku yeeshay oo weligeed aan taariikhda la arkin gobollada kale ee sida weyn ay u saameeyeen roobabka iyo daadadku waxaa ka mid ah maamul goboleedka hirshabeelle magaalada beledweyne waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu nugul daadadka sanadkanna kama duwana kuwii hore caaisho khaliif maxamed waa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee hirshabeelle xarun waa macsan tahay roobabka iyo fatahaadaha isbiirsaday oo ka dhashay daadad soo rogmaday iyo webiga oo dalkiisa dhaafay saameynta ay ku yeesheen hirshabeelle saameyn aada u xoogan waaye marka maadaama ay tahay deegaanada dhaco webiga shabeelle saameynta uu ku yeeshana waxaa kamid ah in dadkii barakac bacsan uu ku imaaday dhimasho iyo dhammaan burbur hantiyeed sidoo kaleeta ay jiraan in dhammaan dalagyadii beeraha xoolihii intaba ay ku baaba'een marka dhimashadu inteebay mareysaa burburka inteebuu leegi riboodka ugu dambeeyey ee wasaaradda ay heleysay sidoo kaleetana dadka deegaankan ay nala soo wadaageen tirada dhimashada ilaa rasmiga ilaa hadda aan hayno waa afar iyo toban qofood oo laba caruur ay ku jiraan iiga waran khasaaraha kale ee uu gaadhsiiyey ama daadadku gaadhsiiyeen hantida iyo guryaha walaahi horta khasaaro isugu jiro hanti iyo burbur dadweyne oo iskugu jiraan hantida haddaan dhaho inta badan waxaa xirmay isku socodkii dhammaan maaragtay magaalooyinkai saameeyeen sida jowhar maxadaay iyo beledweyne oo hadda meelaha ugu daran ah iyo sidoo kale tuulooyinka hoos imaado oo runtii ayaga laftarkoodii hadda ay noqotay xataa ka wasaarad ahaan waxaan ku saaciideyneyna inay ku gudbaan dooman haddana doomankii ay geli waayeen tarka biyaha oo aada maaragta usoo tarayo marka bariijyadii maaragtay meelihii infrastructuradii dhammaay suuqyadii cusbitaaladii mcjadii dhammaan ilihii dadkii maaragtay ay ku noolaayeen oo dhan way saameysay fatahaada
waayahay marka diyaar garowgii aad samayseen sidii looga hortegi lahaa fatahaadahan maxay u shaqayn waayeen wixii tabaabushada la sameynaya walaa horta alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan maanta maaragtay aan aada ugu faraxsanahay intii ay soo jirtay degniinahan khataraha wato maaragtay aan jeedinayna anagoo adeegsanayno dhammaan meediyaha hadday noqoleed rediyoyada iyo aaladaha kale wax dadka lagu gaarsiiyo in maanta inta badan ay maaragtay dadka degniinihii ay ku baraarugeen waxaan aaminsanahay haddii aysan ahaan lahayn degniinahan iyo maaragtay shaqada wasaaradda iyo stateka uu qabto in ay intaas ka badan dhibaatada marka waxaa isleeyaha boqolkiiba sideetan waxaa uga shaqaysay digniinihii oo waqtiga hore aan dirayni maadaama dee hirshabeellana ay taa meelo inta badan lagu yaqaano fatahaadihii haddana khatarahana ay yihiin khataro sidii hore ka maaragta ka culus marka digniinihii waxaa isleeyaha wax badan ay shaqeeyeen dadkiina waqtigii ugu horeeyey ee ka baxeen guryahoodii waxa hadda oo dhimashada keenayana waxa waaye dadka inta badan meelaha isoliitadka ah ay u go'doonsanay oo ayagana togagii biyaha kasoo rogmanayeen ay aada u saameeyeen injineer cabdirashiid cali cumar foodi waxa uu la taliyo u yahay guddiga fatahaadaha ee beledweyne waana farsamo yaqaan dhismayaasha iyo kaabayaasha nolosha iyo dhaqaalaha ah waxa uu ka warramay diyaargarowgii la sameeyey iyo waxa uu shaqayn waayey marka ay noqoto ka hortega daadadkan
runtii waa su-aal fiican diyaargarowga waa la sameeyey diyaargarowga la sameeyey wax oo waxaa jira waxyaabo gaabsana waa jireen oo tusaale ahaan meelihii biyaha ay ka soo baxeen magaalada beledweyne berihii lasoo dhaafay juun waktigii loo baahnaa kolley umaynmaan wax laga qabtay oo meelahaas waa meel furkutisrisay ahaayeen oo oo biyahay ka soo baxeen ilaa shan meelood qaarna waa shaqa ku socotay qaarna waxbaba lagamaba qabanba oo shantaas bilood sidaan isleeyahay markii hadda biyaha soo dhawaadeen ubaajiwaano iyo lagu lagu xerxerego oo laysku daday dadaalo laysku dayey laakiin waxqabadkii saxada ahaa markii dhab loo hadlo in malaymaa in laga qabtay oo weli meelihii sidii ayuu u banaanaayeen waad garan kartaa hadda meelihiin jiwaano lagu xiraayo macnaheedu waxay ahaydeen markii hore laga sii shaqeeyo oo oo meelahaas ama derbiye axraa laga dhiso wax biyahaas un jooji kara laakiin dadaallo waa la sameeyey laakiin dadaaladii waxaan dareemayaa in weli ay ka jireen ab waxay ka dhinaayeen maxaa kaaga baxay meelaha kale waddanka ee ay daadadku saameeyeen baydhabo baardheere luuq maxay kala mid yihiin beledweyne ama kaga duwan yihiin waxay kala mid yihiin beledweyne sida daadadka buuraha kasoo horgumadoo kale sidaad aragnay kaalakaayo iyo baar dheere iyo baydhabo dadkuna waxaa laga waxay deegaansadeen meelihii biyo mareenka ah badankooda oo wax dhibka u horey oo ku dhacay waxaa waaye daadadkaas marka ay maraayaan meelihii biyaha mari jireen ama labaatan sano ka hor ama soddon sano ka hor haddii waxay ku xiran tahay roobka da'madiisa marka dadka ugu badan oo dhibaatadii ka soo gaarto waxaa waa dadka dega meelaha waadiyaasha ay maraan iyo webiga markuu fatoo dadka u dhow meelaha jilicsan ee webiga uu kasoo fatahayo markii biyaha ay bataan sida aad aad ka aragteen bundada baardheer oo kale waa bunda aad u dheer waa isbaankeeda dheeryahay marka tiirarka waxmaysiiloobi markii bresharka uu ka batay buundaday ay biyay ka kormareen structurkii buundada aa qalloocsamay buundooyinkanna waa buundooyin layihahda bailey bridge oo maaha long term buundooyin loogu talagalay waa buundooyin emergency oo militariga ingiriiska intigare oo isticmaali jiray waa buundooyin sahlan oo sida loo dhisanay u sahlan tahay laakiin u nugul markii daadadka iyo fatahaadaha iyo breshurka aan markii uu dhacayo marka waxyaaba badan iskaga mid yihiin injineer cabdirashiid cali cumar foodey waxa uu leeyahay dadka deegaanku iyaga ayaa ugu muhiimsan marka ay noqoto inay isku tashadaan barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgeliyo